qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha baarlamaanka u gudbiyey warqad codsi ah oo ay ku dalbanayaan inaan la ansixin golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare saacid ilaa iyo inta sida ay sheegeen lasoo dhammaystirayo liiska golaha wasiirada xildhibaanadan oo sheegay inay sodomeeyo gaarayaan ayaa sheegay in ay dastuuri tahay in xukuumadda la dhammaystiro intaan horgeyn baarlamaanka soomaaliya arrintan ayaa waxaa la sheegayaa inay la xiriirto guux badan oo ka dhex jira baarlamaanka soomaaliya oo ku aadan golaha wasiirada ee toddobaadkan la dhisay haddaba xubnaha codsigan inaan la ansixin xukuumadda gudbiyey waxaa ka mid ah xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo soo noqday wasiirka dastuurka waryaheena maxamed cabdi sardheere ayaa khadka taleefonka ee muqdisho kala xiriiray wuxuuna weydiiyey sababta ay u dalbanayaan inaan xukuumadda la ansixin iyo weliba waxay ku salaynayaan codsigan ay gudbiyeen waxa waaye xukuumad hadda wax lasoo dhisay waa toban wasiir keliya ayaa lasoo dhisay marka dawladii ma dhamaystirna si waafaqsan dastuurka marka saa awgeed waxa waaye waxaan leenahay waa in dastuurka la raaca maxaa yeele qodobka sagaashan iyo toddoba farqadii saddexaad wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha waa inuu keenaa golihiisa wasiirada iyo barnaamijkiisa waa inuu hor keenaa golaha shacabka golaha wasiirada nooca ay yihiin waxaa tilmaamayo qodobka sagaashan iyo toddoba farqada labaad farqada labaad waxay leedahay golaha wasiiradu waxay ka kooban yihiin inta soo socda ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenada wasiirada wasiiru dawlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada marka hadda xukuumadda lasoo dhisay hadda waa ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiiro keliya wasiiru dawla iyo wasiir wasiir ku-xigeeno kuma jiraan marka anagu ana maaha inaan carqalad sameyneyna ama rabno inaan aanan ansixinin dawladda lakin waxaan rabnaa inaan saxno oo si dastuuri ah wixii loosoo dhamaystiraa dawladdaas oo hadda lasoo lasoo dhisayna dastuurka ma waafaqsana ma ma dhamaystirna marka inaan waxaan ku boorinay doonka baarlamaanka aan aan siina petition inuusan ogolaanin inuu hor keena dawlad aan dhamaystirnayn oo aanan waafaqsanayna dus laakiin marnaba tirada wasiirada waxba kama qabtiin waxay noqonaysaa marka hore xukuumadda in la keeno xukuumadda iyo barnaamijkeeda in la keeno markii la keeno markaas inaan baarlamaanku inuu inuu falanqeeya inuu soo darisaa marka ugu horeysa barnaamijka iyo inuu mataqaanaa eegaa wasiirada lasoo dhisay iyo backgroundigooda iyo khibradooda inuu fiiriya marka taas hadda wax laga hadli kara maa in la ansixin in la ansixin hadda waxaan ka hadlayna keliya waxa waaye war marka hore xukuumadda ha loo horkeena baarlamaanka waan gartay loo horkeenana waa in loo horkeenaa si waafaqsan dastuurka si aan waafaqsanayn dastuurka hadii loo horkeenana carqaladay noqonaysaa dawladdii hadda cusub haddii dastuurka ku timato dhibaatay noqonaysa waan gartay laakiin mudane guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya profesor maxamed cismaan jawaari isagaa ku riixay madaxweynaha inuu ra-iisul wasaaruhu dhaqso u hor yimaado baarlamaanka oo ansixin soo doonto kadibna si ma garanaysaa uu markaa ra-iisul wasaaruhuna usoo dhiso xukuumad hawshii ummadda loo hayay si deg dega u bilowda waayo maalintii baarlamaanka la doortay ilaa iyo iminka oo ra-iisul wasaaraha uu xukuumadda soo dhisay muddo aad u fara badan baa u dhexaysay dadkuna waxay u baahan yihiin hadday noqoto bulshada soomalidan ka hadlayaaye adeeg bay u baahan yihiin inloo in loo shaqeeyo marka haddii bal horta la hor keeno wasiirada kadibna wasiir ku-xigeenadii iyo wasiiru dowlayaashii la keeno maxaa ku jaban waxaa ku jaban waxa waaye dastuurka inaan raacno waa dastuurka waxaa loo keenay meesha dastuurka waxaa loo keenay in in lagu dhaqamo ayaa ayaa ayaa ayaa loo keenay isagaa ku dhisannahay guddoomiyaha baarlamaanka isaga ku dhisan yahay madaxweynaha isaga ku dhisan yahay ra-isul wasaaraha isaga ku dhisan yahay marka qodobkaasna waa qodob cad waayo oo sagaashan iyo toddoba oo dhahayo dawlad dhamaystiran la keenaa oo intaas ka kooban waan garta markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha ilaa hadda afartan iyo kow beri laga joogaa afartan iyo kow beri intaas waa ku samayn kareen midda kale afartan iyo kow beri waa ku eegi kareen dastuurka wayna fiirin kareen wax waxa u banaan iyo waxaan u banaaneyn waan gartay wasiirkii dastuurkaad ahaan jirtay aqoon fara badan baad u leedahay dastuurka iyo waxa uu qorayo laakiin dadka soomaalidu cabsi bay ka qabaan markii tallaabadan aad hadda qaadeen oo kale ay maqlaan baarlamaankii xubno ka mid a qaaday dadka ma u xaqiijin karaysaa in tallaabadan ayna horseedi doonin isku horimaad dhex mara baarlamaanka iyo hay-adda fulinta maya maya maya maya absolutely annaga waxaa laga go-aan baarlamaanka inu noqdaa baarlamaan shaqeeya oo dawladdii ay wada shaqeyso marna ma ma ma dhici doonto inuu noqdo baarlamaan mataqaanaa mooshin aan micno lahayn oo laleeyahay madaxweynaha hala imbiij gareeyo ama guddoomiyaha hala imbiij gareeyo ama dawlad ha dhacdo waxaas wa uma soo jeedno annaga ummadda soomaalida waxaas waan kusoo dhimatay waana kusoo wareertay ma rabno laakiin isla markaasa ma rabno inaan noqono baarlamaan simbara ah wixii la horkeenaba iska qaadanayo weliba weliba arrimaha dastuuriga ah annaga waxaan rabnaa in si fiican loo raaco madaxdana waxa ay hore keenayaan inay kasoo darsaan ay samaystaan mataliyaal xagga sharciga samaystaan ay marka horeba waxay keenayaan baarlamaanka ay iyaga si dastuuri usoo sameeyay inay keenaan iyaga laftigooda ka feejignaadaan sidoo kale waxaan rabnaa in arrintan loo arkasitaan inaan saxayna dowlada waxaan leenahay dib isugu noqdo sida ugu dhaqsi badan dowlada soo dhammaystira waan gartay marka e dabcan wadahadallo fara badan baa muddo dheer socday tallaabo kastoo la qaadayana wadahadal baa lagu salaynaya hadday noqon lahayd xulidda ra-iisul wasaaraha xulidda wasiirada iyo arrimo kaloo badan arrintan wadahadal hoose ma ka yeelateen ma laydinka ogolaaday ma laydinka diiday bal ii faahfaahya haddii ay jireen dadaallo hoose intaydan petitionkan soo saarin maya wax oo rasmi ah oo aan aan aan madaxda sare kala yeelna ma jirto laakiin gudoomiyaha baarlamaanka waa u gudbinay waana waana wuxuu naga ballan qaadayna inuu weliba qoraala u qorayo madaxda sare ra-isul wasaaraha iyo iyo madaxweynaha inta inuu u qoraal ugu qoraayo arrinta inuu naga ballan qaado waan gartay marka haddii iminka lagu amro wasiirka koowaad iyo wasiiradiisa uu soo magacaabay inay keenaan wasiirar ku-xigeenna iyo wasiiru dowlayaal ma laga yaabaa in muddo aad u badan ay sii qaadato oo sidaan hore u sheegay adeegii bulshada loo qaban lahaa oo halkaasi baylah ku noqdo yani waxaad waxaad leedahay haddaan ku adkaysano in in lasoo dhamaystiro dowladda ha walahi taas de waxay ku xiran tahay madaxda sare wadanka iyo iyo fulintaba intaana wakti ayaa haysteen waxa waaye madaxweynaha sebtembar tobankeeda lasoo doorto november aan hadda maraynaa marka laakiin in la yidhaahdo waktigii baa dhamaadee dastuurka ha lagu tunto sharci daraha la sameeyana waa laga fiican yahay waa dareensanahay dhibaatooyin badanana haysto oo dhinaca adeegyada ah dhibaato kaloo naga haysto dhinaca jibooyinka hadda xarqaladaha ka socdaan waxaas o dhan waxay u baahan yihiin xukuumad si dhaqsiya loo dhiso laakiin waxaan rabnaa xukuumaddii annaga inaysan noqonin baahidaasa jirta keliya ha laisku socdo laakiin inaan inaan inaan inaan nidaam ku soconnaa sharci ku soconnaa aan ku soconnaana dastuur si dastuuriya inaan u dhaqanaa fiican
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mid ah xildhibaano baarlamaanka soomaaliya ka tirsan oo iyagu maanta guddoomiyaha u gudbiyey codsi ay ku dalbanayaan inaan lansixin xukuumadda ra-iisul wasaare saacid ilaa iyo inta lasoo dhammaystirayo liiska golaha wasiirada waxaanu u warramayey waryaheena maxamed cabdi sandheere oo washington jooga dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdifaarax shirdoon saacid ayaa wuxuu rajo ka muujiyey in baarlamaanka soomaaliya uu si aqlabiyad leh u ansixin doono xukuumaddiisa si la mida sidii ay isaga u ansixiyeen hadalkani ayuu ra-iisul wasaare saacid waxa uu ka sheegay isagoo la hadlayo boqolaal dada oo maanta isugu soo baxay garoonka ciyaaraha ee stadium conis ee magaalada muqdisho warigeena v o a seynab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho dibadbaxan oo ka dhaca garoonka stadium conis ee magaalada muqdisho waxaa isugu yimid boqolaal dadweyne saraakiisha ammaanka dowladda maamulka gobolka banaadir oo qabanqaabada dibadbaxa iska lahaa waxaana kala qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid xubno ka tirsan golihiisa wasiirada cusub ee taageerada uu u raadinayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan oo ugu horreyn ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay in ujeeddadu tahay sidii shacabka iyo gobolkuba ay u muujin lahaayeen taageerada ay u hayaan xukuumadda cusub isagaoo dhanka kalena kula dardaarmay ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada wax ka qabashada ammaanka iyo dhaqaalaha waxaana deeqa toban wasiir oo iskuulla dhisahaya oo isbitaallo dhisahaya oo jidad dhisahaya oo dadka shaqo u abuurhaya ayaana deeqa ummadda taas ayaa wada gaaraysa haddii isbeddelkii aad bilowdeen ad tobanka wasiir aad ku diidiin reer hebel baa ka maqan ama qabiil hebel baa maqan ama muraayaddii laysagama jeedo muraayaddu waxaan leenahay hajabtaan leennahay muraayaddu dibdhax bay nugu riday dibudhax bay nugu riday fidnay nugu ridda waana fidnaysay marka waxaan rabnaa tobanka wasiir in la soo dhoweeyo tobanka wasiirna in la taageero ayaan baarlamaanka codsanaynaa ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon oo gabagabadii ka hadlay dibadbaxa ayaa u mahad celiyey dadweynihii isugu soo baxay mas-uuliyiinta ka qayb gashay isagoo sheegay in waqti dheer ay ka soo mareen dhismaha xukuumaddan cusub oo uu sheegay in tiro ka badan tirada uu magacaabay aanay qaadi karin miisaaniyadda dalka sidaa daraaddeedna uu ku doortay in wasiiradan aanay ka badnaanin toban wasiir waxaa naga ballan ah annagoo kaashanayna intii noo suuragelisay isbeddelkanu inuu dhaco inaannun hawshayadii laba jibaaro inaannu suuragelinno sannadkan sannadkiisa haddii eebba idmo meeshan meel ka fudud ammaankan ammaan ka fiican iskuullada iyo howlaha aynu ku haysanno xamar kuwa ka sii sarreeya inaanun kulankan kulankiisa kale ku ciidno mar kastana waa hubaa waana noo ballan in golaha wasiirada ee ee xukuumaddan hogaaminahaya uu iska xilsaari doono noo soo duceeye waan hubaa wadajirkeenna soomaaliya meeshay taalla waa ka qaadi doonnaa waannu idinkaga mahadnaqaynaa duruuftan adag sida aad noo tusteen wixiinna waana idinka ballanqaadaynaa tusaalooyinkii noocyada kala duwan aad nugu geyseen inay qalbigayaga ku raagi doonaan mahadsanidin waannu idinku faanaynaa waannu idinku faraxsannahay
dibadbaxan waxa uu ku soo beegmay iyada oo maalinta sabtida lagu wado in baarlamaanka soomaaliya uu codka kalsoonida u qaado xukuumadda waxaana ra-iisul wasaare saacid oo arrintan soo hadal qaaday uu sheegay in uu ka rajaynayo baarlamaanka soomaaliya in xukuumaddiisa ay ogolaadaan si la mid ah sidii ay codka aqlabiyadda u siiyeen marka uu soo hordhigo barnaamijkiisa siyaasadda runtii wakhtiyadan dambe baarlamaanku wuxuu leeyahay taariikh ka duwan tii hore isbeddelka way soo dhoweeyeen waxay doorteen madaxweynihii horseeday isbeddelkan bay doorteen oo waxay ku doorteen aqlabiyad la yaab leh waxay igu ansixiyeen aniga iina tuseen inaan ku dhiirado laba boqol iyo shan iyo toban oo intii baarlamaanka joogtay ah waxaan ku rajo weynahay markay akhriyaan tiina marka ay akhriyaan tiina markay akhriyaan waxaan ku rajo weynahay in ay si fudud ayaguna ansaxaad boqolkiiba inta jo- boqolkiiba boqol intii markaa joogta ah yaan rajaynayaa inay suuro geli doonto waan rajaynayaa in sida ummadda soomaaliyeed suxuurtooda ay ugu muujiyeen war wixii hore waa laga gudbay inay ayaguna u tixgelin doonaan waxaan si gaara ugu mahadnaqahayaa si kastaba ha ahaatee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan wasiirada cusub ee ka kooban tobanka xildhibaanada qaar ayaa soo dhoweeyay halka qaarkoodna ay mucaaridsan yihiin saynab abuukar v o a muqdisho
haddii aad joogto muqdisho waxaad laanta af soomaaliga ee v o a ka dhagaysan kartaa mawjadaha f m-yada kale ah raadiyo muqdisho sagaashan raadiyo kulmiye siddeed iyo siddeetan raadiyo jubba sagaal iyo sagaashan dhibic shan